taariikhdii labaad cutubka toban iyo koowaad oo raxeeb caam markuu yeruusalaam tegey wuxuu reer yahuuda iyo reer benyamiin ka soo shiriyey boqol iyo siddeetan kun oo rag la doortay oo dagaalyahan ahaa si ay dadkii israa'iil ula diriraan oo ay boqortooyadii mar kale ugu soo celiyaan raxaab caam laakiinse shamaciyaah oo nin ilaah ahaa waxaa u yimid ereygii ilaah oo leh la hadal raxeeb caam ina sulaymaan oo reer yahuudaah boqor u ah iyo reer binu israa'iilka dalka reer yahuudah iyo kan reer benyamiin deggan oo dhan oo waxaad ku tidhaahdaa rabbigu wuxuu leeyahay waa inaydnan kor u bixin oo aydnan walaalihin la diriirin nin waliba gurigiisii ha ku noqdo waayo waxaannu anigu iga yimid sidaas aawadeed way maqleen ereygii rabbiga wayna ka noqdeen yaraamcaam kii ay ku kaceen oo raxeemcaamna wuxuu iska degganaa yeruusalaam oo dalka yahuudaah ayuu magaalooyin qalladcaddo leh ka dhisay oo kuwuu dhisay waxay ahaayeen beytlaxam iyo ceetaam iyo teqooca iyo beytsuur iyo sokoo iyo cabdulaam iyo gaad iyo mareeshaah iyo siif iyo adorayim iyo laakiish iyo casiqaah iyo sorcaah iyo ayaaloon iyo xebroon oo dhammaantood ku yaal dalka reer yahuudaah iyo kan reer benyamiin waxayna wada ahaayeen magaalooyin dayr leh oo isagu qalcaddihii ayuu xoogeeyey oo wuxuu halkaas fadhiisiiyey saraakiil wuxuuna ku kaydiyey cunto iyo saliid iyo kamri oo magaalo kasta wuxuu dhigay gaashaamo iyo warmo kulligoodna aad buu u xoogeeyey oo dalka yahuudaha iyo dalka benyamiinna isagaa iska lahaa oo wadaaddadii iyo kuwii reer laawi oo reer binu israa'iil dhex joogay oo dhammuna isagay uga yimaadeen meelahoodii oo dhan waayo reer laawi way ka soo kaceen degmooyinkoodii iyo hantidoodiiba oo waxay yimaadeen dalkii yahuudaah iyo yeruusalaam waayo yaraabcaam iyo wiilashiisii ayaa iyaga eryey si ayan rabbiga ugu samayn shuuqulkii wadaadnimada oo isagu wuxuu wadaaddo u doortay meelihii sarsare iyo orgiyadii iyo weylihii uu isagii sameeyey oo dabadoodna qabiilooyinka reer binu israa'iil oo dhan in alle intii qalbigooda ku qabata inay doondoonaan rabbiga ah ilaaha reer binu israa'iil waxay imaan jireen yeruusalaam inay allabari u bixiyaan rabbiga ah ilaaha awowayaashood markaasay xoogeeyeen boqortooyadii dalka yahuudah oo intii saddex sannadood ah ayay xoogeeyeen raxaabcaam ina sulaymaan waayo saddex sannadood ayay ku socdeen jidkii daa'uud iyo kii sulaymaan oo raxaabcaam wuxuu guursaday maxallad oo ay dhaleen yerimood ina daa'uud iyo abixayil oo ahayd ina ali'aab ina yeesay oo iyana waxay isagii u dhashay wiilal waana yecuush iyo shamaryaah iyo sahaam oo iyada dabadeedna wuxuu guursaday macakaah oo ahayd ina absaaloom oo waxay isagii u dhashay abiyaah iyo catay iyo siisaa iyo shalomiid oo raxaamcaamna wuxuu naagihiisii iyo addoommadiisiiba ka sii jeclaaday macakaah oo ahayd ina absaaloom waayo wuxuu guursaday siddeed iyo toban naagood iyo lixdan addoommo ah oo wuxuuna dhalay siddeed iyo labaatan wiil iyo lixdan gabdhood oo raxeebcaamna wuxuu madax ka dhigay abiyah oo ay dhashay macakaah kaasoo walaalihiis amiirka dhex ahaa waayo wuxuu damacsanaa inuu isaga boqor ka dhigo oo wuxuu u macaamilooday si caqli ah oo wiilashiisii oo dhanna wuu ku kala firdhiyey magaalooyinkii dayrka lahaa ee dalkii reer yahuuda iyo kii reer benyamiin oo dhan oo iyagii wuxuu siiyey cunto badan wuxuuna u doondoonay naago badan